بسم الله والحمد لله صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته si kooban waxaynu uga hadli doonaa siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo labiyo labaatan cashar aynu ka soo qaadanay rabadaantan rabadaantii xigtay ee laga soo gudbay oo ficlan ujeeddadaynu ka leenahay waxay tahay saddex arrimood mid in aynu ku noolayno fadliga ay leedahay bisha ramadaan intii aynu wakhti kale meelo kale ku qaadi lahayn in aynu masaajidka ictikaafno isxusuusinno rasuulka calayhi salaatu wasalaam siiradiisii ta labaadna waxa weeye in runtii aynu baranno intaynu baran lahayn dad badan oo runtii islaamka lid ku ah ama qofka muslimah wax ay u soo kordhinayaan aanay jirin inaynu baranno taariikhdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam lacagta runtii aynu meesha ku qornee tartanka ah waxaynu runtii ugu talagalnay in aynu ku noolayno siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo dad badani tartanna ay ku bixiyaan wax aan runtii waxalaale waxay tarayaan aanay jirin in qofka xiiseynaya ama la soconaya taariikhdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dhiirinno in aynu mukaafa'a siino waxaynu ku dadaali doonaa rabadaantan inaynu dhammayno siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam si kooban isla markaana aynu ku xigsiino afarta imaam alimaam ashaafici alimaam axmed binu xambal alimaan abu xaniifa iyo alimaam maalik binu anas haddaynu ka gaadhsiin karnana aynu raacino alimaam albukhaari iyo muslim iyo tirmidi abu daawuud iyo nisaa-i oo ah lixda imaam ee a'imatu alxadiis culimmadu ay ku tilmaamaan waxay noo joogtay in maanta aynu ka bilowno dagaalkii beder ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu galay sanadkii labaad ee hijriyada toddobiyo tobankii ramadaan ayaa uu galay dagaalkaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sideeddii ramadaan buu soo baxay culimmadu ilaa labiyo tobankeediina way tilmaamaan laakiin dagaalku wuxuu dhacay sidiisaba sanad labaad ee hijriyada toddobiyo tobankii bishii ramadaan sidaynu hore usoo tilmaannay dagaal baa jiray loo yaqaano qaswat alcashiira dagaalkaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u galay inuu jidgooyo u sameeyo quraysh safar ballaadhan oo u baxayay dhinaca shaam laba safar bay sanadkii qurayshi geli jirtay mid xaggan yaman bay u geli jireen midna xagga shaam ayaa ay u geli jireen walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam safarkan jidgooyada loo gelayay oo ahaa in jidgooyo loo galaa inay sharci ahayd waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii xoog baa maka lagaga soo saaray hantidoodii oo dhan iyo caruurtoodii iyo wixii ay dhul lahaayeenna xoog baa lagaga soo saaray iyagoo mucsira oo fuqaro ah ayay u hijroodeen magaaladii madiina walidaalik inay hantidoodii soo ceshaan waxay ahayd qadiyad sharciya oo ilaahay subxaanahu watacaala safarkaasi markii uu sii socday dagaalka loo yaqaano qaswatul cashiira ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isoo wata boqol iyo konton saxaabi sida riwaayaadka qaarkood ay tilmaameen ama isagoo wata laba boqoloo saxaabi oo riwaayaadka qaar ay odhanayaan muhaajiriin bay ahaayeen labadaa boqol ayaa rasuulku uu jidgooyo u sameeyey walaakiin may suurtogelin inuu helo rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo wuu ka baxay safarkaasi wuu weydaartay walidaalik soo noqodkooduu eeganayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam safarkaasi ficlan wuxuu ahaa safar aada u ballaadhan culimmadu waxa ay ku qadariyaan in uu hantida uu waday ay ahayd konton kun oo lacagtii ma garatay la isticmaali jiray wakhtigaasi oo dahabiya oo ayaa lagu qiyaasay inuu ahaa safar buu ahaa siday sheegaan kun ee awr watay walidaalika waxa weeye kunka awr wakhtigaasi waxay u dhigmayeen kun markab oo maanta meel keliya wada maray waxaa xusid mudan muu wadan ciidan badan afartan nin oo keliya ayaa ilaalinayay safarkaasi walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu u arkayey in haddii safarkaasi ay jidgooyo u galaan awood inay u leeyihiin hantidii maka lagaga qaaday inay soo ceshadaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam ereyadiisii waxaa ka mid ahaa haadihi ciiru qurayshin fiiha amwaaluhum fakhrijuu ilayha lacala allaahu yanfalikumuuha taasi waxa weeye waa safarkii ugu ballaadhnaa ee qurayshe ay leedahay hantideedii oo dhan baa ku jirta walidaalika waxa weeyaanu idin dhaafin maadaama muslimiinta dhaqaalahooda ay curiyaamiyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam in dhaqaale ahaan iyagana uu u curiyaamiyo ayay ahayd culimmadu waxay tilmaamayaan saxaabadu waxa ay ahaayeen saddex boqol iyo saddexiyo toban saddex boqol iyo afariyo toban saddex boqol iyo toddobiyo toban intaasiba way timid adugu tobanka waa laysku waafaqsan yahay laakiin tobanka ilaa toddobada waa culimmadu way ku kala tegeen marka lasii kala qaybqaybiyo lixiyo siddeetan ama saddexiyo siddeetan ama labiyo siddeetan waxay ahaayeen muhaajiriinta koob iyo lixdan aws ka mida iyo boqoliyo toddobaatan khasraj ka mida ayay ahaayeen macnaheedu waxa weeye marka ciidanka la qaybiyo saddex meelood laba ahaan waxay ahaayeen ansaar meelina waxay ahayd muhaajiriintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidaalka saxaabadu tiradoodu intaa way ka badnaayeen laakiin culimmadu waxa ay leeyihiin rasuulku waxau ihi qofkii doonaya inuu iraaca hay soo raaco qofkii doonaya inuu iska joogaana ha iska joogo muu ahayn jihaad lagu waajibiyey saxaabada maadaama aanay ciidan iska hortageen ee la doonayay in safarkaasi jidkooyo loo sameeyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu baxayo magaalada cid buu kaga tegi jiray oo salaada sii tukin jirtay maca daalik muslimiinta oo dhan mas-uuliyaddiisa halkiisa uga wakiil ahayd marka waxa uu kaga tegay magaalada cabdilaahi binu ummu maktuum oo arrin runtii la yaab leh afariyo toban boqol iyo koob iyo soddon sannadood ayaa islaamku mas-uul waxa uu ka dhigay saxaabi saxaabada ka mida oo indhala oo la odhan jiray cabdilaahi binu ummu maktuum islaamku siduu u qiimeeyey dadka muslimiinta ah ee mucaawiqiinta ah kuwa maanta gaalada waxay aada ugu faanaan wasiiro indhala baanu leenahay ama caynkaasi laakiin afariyo toban boqoloo sannadood ka hor ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo saaray saxaabadiisa xataa dadka naafada ah ama ha dhagala-aadaan ama ha indhala-aadaan ama ha lagula-aadaane inay noqdaan dadka xasaasiga ah ee ka mida hogaanka saxaabada ridwaanullaahi calayhim walidaalika cabdilaahi binu ummi maktuum oo indhala ayuu magaalada kaga yimid oo uu yidhi adigu sii tuki madiina mas-uuliyaddii aan hayeyna adigaa sii haya meesha loo yaqaano alrawxaa marka uu maraya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa ninka loo yaqaano abaa lubaaba binu cabdilmundar ayuu rasuulku ku xoojiyey cabdilaahi binu ummu maktuum rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankiisu waa qaybsanaa walidaalika waxa weeye markii uu baxayey si aan dhinacna loogaga soo dhicin muslimiinta marka dagaalka loogu jiro oo nin walba halkiisa uu u difaaco waxa uu u dhiibay calankii muhaajiriinta cali bin abi aalib halka calanka runtii ansaartaana uu dhiibay labadii saxaabi ee hogaamin jiray aws iyo khasraj mid ka mida oo saxaabiga loo yaqaano sacad binu mucaad hogaanka midigta berigii hore hogaanka midigta iyo hogaanka bidixda iyo ciidanka magarata ee fentariga iyo allahuma salli calaa muxamed qalbiga oo ah hogaanka dhexe ee isku xidhaya allahuma salli calaa sayidina muxamed yacni midigta iyo bariga iyo ciidanka dalaa'icda la yidhaahdo ee sahanka qaar ay ku jiraan qaarna ay xagga dambe ciidanka ka ilaalinayaan baa jiri jiray midigta wuxuu u dhiibay zubayr ibnulcawaab saxaabiga loo yaqaano oo ficlan nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ilmaaftii ahaayeen kana mid ahaa casharatulmubashiriinkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ugu bushaareeyey jannada dhinaca bidixdana wuxuu u dhiibay saxaabiga loo yaqaano miqdaad binu camr labadooduba waxay ahaayeen laba saxaabi oo runtii ka mid ah allahuma salli calaa sayidina muxamadin muhaajiriinta wa ficlan sababta loogu doorayna waxa weeyaan bay culimmadu leeyihiin labadooduba laba faras bay wata waa labada faras ee teknikada wakhtigaa u dhigmayey ee dagaalka beder ku jiray ciidanka lugta waxaa hogaaminayay saxaabiga loo yaqaano qays bin abi sacsac sidaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam calaamada sidii loo kala sitay iyo hogaankii midigta iyo badaxda iyo qalbigii dhexe oo isagu uu hogaaminayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa muslimiintu ay ku baxeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu muddo socday ayaa sahan uu diray doonaya inay soo sogaan halka ugu dhow ee uu marayo safarkii ay doonayeen jidgooyada inay u sameeyeen walidaalika basbas binu camr aljuhani iyo cadcadi binu abi zacbaa ayaa labadaa nin ayuu u diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasi markii ay sidaa noqotay abasufyaan binu xarb oo runtii ahaa ninkii isagu hogaaminayey safarkii qureysheed ee hantida intaa leeg watay isla markaa ahaa quraysh shanta nin ee u taliya ninka shanaad oo odayaashiidii waaweyna ka mid ahaa ayaa isaguna dhinaciisuu ka dadaalayay oo saha hore wuu u maqlay dee sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam sahanka u sugayo ayuu isaguna sahanka u sugayay walidaalik ninka loo yaqaano damdam binu camr ayaa uu diray wuxuu idhi u tag maka ree maka oo dhan soo kici waxaa doontaan ku siinayaa waa inaan qof maka ka maqaanaanin ninkaasi waxaa la yidhaahdaa isagoo wata awrkiisii awrta berigii hore sida fardaha ayaa loo isticmaali jiray oo loo eryi jiray siday dadkan carbeed iminka mararka qaarkood markaa arkaysaan ay tartanka ugu galaan walidaalik waxa weeye ninkiiba awrkiisii ayaa uu sanka jaray dharkiisiina wuu wada rogay isagoo aada iyo aada u qaylinaya alladiima alladiima macnaheedu waxa weeye dhibaato weyn baa dhacday dhibaato weyn baa dhacday qoraysh buu dhexeriyey abasufyaan binu xarbi baa isoo diray safarkiinnii hantidaa ogeydeen ay ku jirto moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa qabsaday isla markaa deg deg inaa u soo gaadhaan ayaa habboon ayaa uu ku baaqayay wa ficlan waxaa la yidhaahdaa dadku waxaad mooddaa in ay balaayada usii diyaar ahaayeen qof wal oo quraysh ka midi si deg dega ayaa uu runtii u diyaargaroobay waxaa la yidhaahdaa qof gaashaanqaada oo dagaalami karaya oo ka maqnaa dagaalkaasi muu jirin abulahab ninka loo yaqaano oo nebiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii ahaa oo keliya ayaa kadib dhacay dagaalkaasi qof hebel la yidhaahdo isaguna nin waxaa la yidhaahdaa hanti badan uu ku lahaa oo dayna ayuu u yeedhay wuxuu dhi waxii aan dayn kugu lahaay oo dhan waan kaa saamaxay laakiin waxaa inoo ballana inaad dagaalkaa ka qayb gasho oo aad tidhaahdo abaalahab ayaa isoo diray waxay soo saareen ciidan ku dhow kun iyo saddex boqol oo qof waxaa la yidhaahdaa laba boqol oo faras ayay wateen halka saxaabadu ridwaanullaahi calayhim laba faras oo keliya ay ka wateen waxay wateen lix boqol oo diric yacni waxaan la yidhaahdo pillar proof macnaheedu waxa weeye imanka waynaga naqa waxaa la xidhaa wax ka celiyaa ee qofka ka celiyaa ee rasaasta ka celiya ama baabuur rasaasta qofka ka celisa wakhtigaasi waxaa jiri jiray shay sida diraca u samaysan oo meelahan laabatooyinka ka bannaan oo silsilado laysku xidhaya oo wada bira oo qofku uu dhakada ka xidhanayo oo ilaa hoosta gaadhaya laakiin qofku uu ka socon karayo oo uu ka dagaalami karayo oo dhinacyadan ka furan oo seefta iyo leebka aan xoogga ahayn oo dhan qofka waa ay ka celinayeen walidaalika waxa weye lix boqol oo nin oo safka hore gelaya ayaa duruucda noocaasa sitay tirada awrta ay wateen oo ah kuwa ay jicsinka ugu talagaleen ee ay cunayaan iyo kuwa ay fuushan yihiinba intuba iyadu tiro runtii may lahayn mararka qaarkood waxaa la yidhi maalintii sagaal awrbaysagaal awr bay qalanayeen mararka qaarkoodna toban ayaa ay qalanayeen macnaheedu waxa weye bal ciidanka maalin walba toban neef oo geela qalanayay sida uu u diyaargaroobay awrta ay wataan maxaa ay tiradeedu noqonaysa almuhim markii ay soo baxeen ee bixitaankaasi ay ku talagaleen ilaa ay gaadhayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la leeyahay waxay xusuusteen nimankii la odhan jiray reer bani bakr waa qabiilo ay istiri jireen quraysh oo ay runtii jaar ahaayeen oo maca daalik waxa weye in badan dagaal dhex maray ayay xusuusteen waxay yidhaahdeen laga yaabo haddii aynu dagaalkaa galno in nimankii reer bani bakri ay xagga dambe inaga dhabarjabiyanaga dhabarjabiyaan walidaalika ibliis oo isku soo matalay suraaqa binu maalik min bani jucsham ayaa la hadlay oo ficlan kaana ibliis laakiin ma uu ahayn ma garatay nin reer bani bakri ka mida wuxuu yidhi anigaa idinka wakiila walidaalika waxa weeye dagaalkiinna wata cid allaaliya cid idin dhabarjabin karaysa ma ay jirto sidaasaanay ku soo baxeen ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka warramay fii suurati alanfaal walaa takuunuu kaaladiina kharajuu min diyaarihim badaran wari'aa'a annaas wayasuduuna can sabiili illah ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo mu'miniinta la hadlaya wuxuu yidhi ha noqonnina sidii kuwii soo baxay guryahoodii ka soo baxay badaran kibir uga soo baxay wari'aa'a annaas inay dadka istusaan oo ay awooddooda muujiyaan wayasuduuna can sabiili illah iyagoo jidka ilaahay awdaya xagga dambaynu ku arki doonnaa kibirkii faraha badnaa ee ku jiray abuljahal iyo raggii la midka ahaa ee doonayay inay la dagaalamaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ficlan sidii bay ku soo baxeen waxaa la yidhaahdaa socod dheer ayaa ay soo galeen mar allaaliye markii ay soo dhowaadeen ee nebiga calayhi salaatu wasalaam beder agteeda layskugu yimid ayaa waxay ogaadeen oo abaa sufyaan binu xarb uu soo diray waar kol haddii aa soo dhowaateen waxaa ogaataan safarkayagii inuu nabadgalay oo isla markaasi aanaan allahuma salli calaa sayidina muxamedin maxamed la kulmin dariiqii uu marayeyna aannu ka faydhnay dariiq fogna aannu marnay walidaalika waxa weeye iska tashada oo haddii aad jeceshihiin inaad noqotaan iska noqda ayaa weyn warqaddii baa uu akhriyay abuljan waficlan wuxuu ahaa ninkii ugu hawsha badnaa ee quraysh hogaaminayay abuljahl wuxuu ahaa nin aada u caqli badan laakiin nin hawl badan buu ahaa walidaalika waxa weeye waxa uu yidhi ma ay dhici karta inaannu noqonno qurayshoo soo baxday oo reerka la yaqaano ah oo dagaal u soo baxay in la yidhaahdo iyagoon dagaalamin bay iska noqdeen arrin macquula maaha waa inaannu beder tagnaa waa inaannu intaasoo maalnood deganaanaa waa inaannu intaasoo hiliba ku cunnaa waa in carab oo dhani ay ka sheekaysaa waa inaannu waxaannu khamri cabbi karna aannu cabnaa waa in habluhu ay noo heesaan ayaa u yidhi run abuljahal oo dabeeto carab cid dambe oo nagu habsaanta aanay jirin ayaa ereyadiisii ka mid ahayd almuhim abuljahl go-aankiisu waxau ahaa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisa wax allaaliye wixii uu yeeli kara uu yeelo reerka loo yaqaano beni suhra oo runtii ninka loo yaqaano akhnas binu shariiq oo hogaaminayay ayaa istaagay waa reer runtii ka mida reerihii qureysheed saddex boqol oo nin baa kaga jira saddexdii boqole nin buu yidhi istaaga kol haddii aan safarkeennii nabadgalay hantideenniina cidi aanay weerarayn waxaynu u dagaalanoo meeshaa inoo yaallaa ma jiro saddexdii boqolba sidiibuu ku kaxaystay reer bani haashim waa ficlan intii joogtay magaaladii maka oo dagaalka dee abuljaal waa laga tiro badan yahay oo ficlan iyaga colaad gaaraa loo hayaa cabaas binu cabdilmutalib ayaa hogaaminaya abiilahabna xulafada ugu waaweyn ee abuljahaal buu ka mid yahay oo iyaga abuljahl iyo quraysh ay ku heshiiyeen hadday dagaalka ka hadhaan in gaar loola dagaalamo ayaa doonay inay baxaan dabeete inxisaar buu ku sameeyey abuljahl wuxuu yidhi ama waa nala dagaalgelaysaan ama idinkaa laydinla dagaalamaya walidaalika reer beni haashim waxay ku qasbanaayeen tiradii yarayd ee koobnayd ee la socotay inay quraysh la joogaan iyagoo aan dagaalka ka raalli ahayn waxaa la idhaha akhnas binu shariiq ila waa tii aada loogu jabay dagaalkii badar sidaynu xagga dambe ka sheekayn doonne eh maalintaa laga bilaabo maalinta uu talo soo jeediyo reer bani suhre oo dhan baa raaci jiray oo odhan jiray waa ninkii ina badbaadiyey dagaalkii ugu xumaa ee qoreyshe ay ku jabtay wa ficlan sidaasi ayaa go-aankii qoreysheed ahaa inay dagaalamaan iyadoo safarkoodii uu nabad galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga go-aankiisu meel uu ka noqdaa ma ay jirto rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye ilaahay isaga oo ka warramaya oo muslimiintana u sheegaya runtii inay dagaalamaan oo ay difaacaan diintooda iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam kamaa akhrajaka rabbuka min beytika bilxaqi waina fariiqan min almu'miniina lakaarihuun yujaadiluunaka fi lxaqi bacdamaa tabayana kaannamaa yusaaquuna ila almowti wahum yanduruun aayaadkaas waxay tilmaamayaan saxaabadii markii la yidhi safarkii waa tegey aa u soo baxdeen ila ciidankao dhan lama soo saarine qoraysh oo kun nin wadataana halkaasay soo taagantay oo aada iyo aada u hubaysan ayaa saxaabo badani dagaalkaasi ay u arkeen inaan u habboonayn walidaalika waxay jeclaayeen inay iska noqdaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa runtii saxaabada la hadlay waxa uu ku yihi ashiiruu calaya ayuha annaas war dadii haw talada habboon mid ahaan ii tilmaamay dabeeta abubakar baa hadlay si aada u wanaagsan buu u hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa u duceeyey cumar binu khadaab baa istaagay si wanaagsan buu u hadlay isagoo labaduba ay rasuulka ku dhiirinayaan inay barbar taagan yihiin waxaa hadlay saxaabiga loo yaqaanay miqdaad binu camr oo isaguna ku yidhi yaa rasuul allah ku odhan mayno sidii reer bani israa'iil ay ku yidhaahdeen nebigooda idhab anta warabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaaciduun nebi muuse oo adiga iyo ilaahaagu taga oo dagaalama halkanaannu sii fadhiyaynaaye waxaannu ku leenahay idhab anta warabbuka faqaatilaa innaa macakumaa muqaatiluun adiga iyo eebba dagaalama annaguna waannu idinka barbar dagaalamaynaye ayaannu ku leenahay yaa rasuulallah meeshaa doonta nebi allow haddaad noo dirto waanu ku raacaynaa ayaa uhi miqdaad binu camr rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu arrin ka talinayo caqli iyo xikmad buu ku dari jiray walidaalika waxa weeye saddexdaa ninba waa muhaajiriintii waa kuwii maka ka soo qaxay waa soo qaxay waana ka muslimiinta weeye walidaalika waxa weeye ciidanka intii ugu badnayd oo ah ansaartii may hadlan weli markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku celiyey ashiiruu calaya ayuha annaas ashiiruu calaya ayuha annaas waxa uu ku celiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ashiiruu calaya ayuha annaas dad yahaw ii tilmaama sida uu khayrku ku jiro dabeete runtii saxaabiga loo yaqaano sacad bin mucaad baa fahmay darkii yani waxa weeye saxaabadii hogaankii ansaarta ka mid ahaa sacad binu mucaad iyo sacad binu cubaada ayaa aws iyo khajrad u kala talin jiray markaa sacad binu mucaad baa fahmay wuxuu uhi yaa rasuul allah waxaad moodaa inaad anaga noo jeedo inaad annaga noo jeedo qaala wuxuu uhi yaa rasuul allah waanu ku rumaynay waxaananu garanay waxaad la timid inuu xaq yahay taasi ballan baanu kugu siinay inaannu kugu yeelno wixii aad tidhi rumeeya oo jihaadku ka mid yahi nebi allow soco oo u soco wixii alla ku faray waxaan ku dhaartay ilaahay xaqa kuguyani kugu soo saaray haddii aad tidhaahdo baddaa gala waanu gelaynaa buuhi yaa rasuulallah innaa la suburun fi lxarb waxaanu nahay dad u sabir badan dagaalka sudaqun fi lliqaa rag marka ay kulmaanna dhabeeyo ballankooda ayuu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaana laga yaabaa alla inuu ku tuso wax indhahaagu ay ku qabowsadaan macnaheedu waxa weeye waanu ku kalsoonnahay dhinacaad noogu talisee dhaqaaji nebi allow buu yidhi markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo runtii aada iyo aada u farxa